فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal oo haadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan
aqoontiyo garaadkiyo xiska iyo ogaalkuba ilmaqabato weeyaan orodiyo adduun iyo awoodiyo itaal iyo afti laguma heli karo uurkiyo laabtiyo maskaxduu ilaahay ku asteeye garashada ayaan weeye rabbigeen addoommada midkuu rabo deequu u siiyaa ma og tahay ogaalkuba ilaahay ayaantuu ifka aadankeenuu aqri ku yidhiyo asmaa'diina loo dhigay alif ilaa yaa in ogaal aqoon yahay aqoonnina ogaal tahay ka ogina aqoonyahan ama uu abwaan yahay kaan aqoon engegan yahay inan yahuma maog tahay mise waad ogsoon tahay
فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عمل waa saddex iyo tobanka bisha jamaadu thaani sannadka kun afar boqol laba iyo afartanka hijriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah taariikhda imaamka jaliilka ah ee imaam annisaa'i oo ka mida culimmada kaalinta weyn ku dhex leh bulshada muslimka ah warbixin ku saabsan taariikh nololeedkiisa ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa waxaa sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan dhibaatooyinka caafimaad ee laga dhaxlo saliid caddayda inta uu socdo barnaamijka waxaad sidoo kale ku maqli doontaan maxaad ka taqaanaa culimmadii uu laayay maxamed siyaad barre oo laga joogo afartan iyo lix sano warbixin ayaan idinkaga haynaa oo aad ku maqli doontaan aqoon iyo ogaal xubintii ma og tahay ayaan ka marnayn barnaamijka ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal
فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا
waa hagaag qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah aanu ku horayna qodobka ugu horeeya ee barnaamijka imaamu nisaa'i waa imaam jaliil ah oo kaalin weyn ku dhexleh bulshada muslimka ah waxaana warbixintan taariikh nololeedkiisa ku eegi doona maxamed cali aadan taariikh nololeedkii imaamu nisaa'i abtirsigiisa iyo barbaarintiisii magaciisa oo dhammaystiran waa abuu cabdiraxmaan axmed ibnu shucayb ibnu cali ibnu sinaan ibnu baxar ee reer khuraasaan kana sii ahaa reer nasaa'i sanaan waa beled ka tirsan dhulka loo yaqaano khuraasaan imaamu nisaa'i waxaa la dhalay taariikhdu markay ahayd laba boqol shan iyo tobankii hijriyada barashadiisii cilmiga imaamka ilaa iyo yaraantiisii ayuu cilmiga baran jiray wuxuuna jeclaa in mar weliba cilmigiisa kordhiyo sidaa darteed ayuuna safarro badan u galay sannadku markuu ahaa laba boqol iyo soddonkii hijriyada ayuu ka safray magaaladiisa wuxuuna markaa jiray shan iyo toban sano imaamku wuxuu u safray inuu cilmi ka soo qaato khutayba oo deganaa magaalada baqlaan wuxuuna la joogay muddo gaaraysa hal sano iyo ka badan cilmiga barashadiisana waxa uu u galay safarro aan lasoo koobi karin meelaha uu u safray waxaa ka mid ah magaalooyin ka tirsan dhulkii markaa loo yaqiinay khuraasaan sidoo kale dhulal kala duwan sida xijaas masar ciraaq jasiiradda carabta guud ahaan iyo shaam wuxuuna cilmiga ka bartay dhulkaas culimmadii joogtay waayahaas kuwii ugu caansanaa imaamu nisaa'i wuxuu ahaa badwada cilmi ah iyadoo ay ku dheehan tahay fahan xifdin iyo garasho dheer wuxuu kala saari jiray ruwaadda axaadiista waxaana uu ku wanaagsanaa alifidda kitaabada culimmadiisii kuwa ugu caansanaa waxaa ka mid ah isxaaq ibnu rahawi hishaam ibnu camaar cimraan ibnu muusa alqasaas cumar ibnu cali alfallaas iyo culimo kale oo aad u fara badan ardaydiisii kuwii ugu caansanaa waxaa ka mid ah abuu bishaar adduulaabi abuu jacfar addaxaawi أبو علي النيسابوري حمزة بن محمد الكناني أبو جعفر محمد بن أحمد النحاس iyo arday kale oo aad u fara badan shardiga imaamu nisaa'i imaamku waxyaabaha uu gaarka la ahaa waxaa ka mid ah inuu ku xidhi jiray aqbalidda xadiiska shuruuda ka adada kuwa ay shardiyaan bukhaari iyo muslim arrintaas oo muujinaysa dadaalka iyo xaqdhowrka uu u hayay xifdinta sunnada sidaa darteed ayaa xaafidka la yidhaahdo ibnu daahir wuxuu su-aal weydiiyey sheikha la yidhaahdo sacad ibnu cali azanjaani su-aashaas oo ku saabsaneed nin ruwaadda ka mid ah darajadiisa sheekh sacad azanjaani waxa uu ninkii u arkay inuu yahay nin lagu kalsoonaan karo oo darajo fiican leh markaasuu ibnu daahir yidhi ninkan waxaa daciifiyey imaamu nisaa'i ee ka waran markaasuu sheekh sacad yidhi wiilkaygiyow nisaa'i waxa uu leeyahay shuruud ka adag kuwii ay shardiyeen bukhaari iyo muslim ibnu daahir baaritaan kadib waxa uu rumaystay inay sax tahay arrinta uu sheegay sheekh sacad wuxuuna yidhi waarun waxa uu daciifiyey jamaaco ka mid ah ruwaadda kuwaasoo ay wax ka wariyeen bukhaari iyo muslim imaamu nisaa'i xagga fiqigana waxa uu ahaa mid ku sarreeya taasoo ay la yaabi jireen culimmada markii ay akhrinayaan kitaabkiisa arrintaas ayaana sababtay imaamu xaakim inuu yidhaahdo ruuxii fiiriya sunanka nisaa'i wuu wareerayaa hadal wanaaggiisa dartiis fadligiisa waxa uu yidhi xaafidka loo yaqaano moxamed ibnu mudafar waxaan maqlay culimmadeennii masar oo tilmaamaya dadaalka xagga cibaadada ee uu la imaan jiray imaamu nisaa'i waxayna tilmaameen inuu cibaadada ku dadaali jiray habeen iyo maalin intuba wuxuuna amiirkii masar u raaci jiray duulaanada taasoo muujinaysa geesinimada iyo kartida uu leeyahay imaamku ammaanta culimmada ay u jeediyeen xaafidka la yidhaahdo abu cali annaysaaburi waxa uu yidhi nisaa'i waa imaamkii xadiiska dood la-aan al-imaamu daara qudni wuxuu yidhi abu cabdiraxmaan annasaa'i waa mid ka horeeya mid weliba oo joogay casrigiisii oo lagu sheego cilmigan imaamu daara qudni waxaa kaloo laga sheegaa inuu yidhi caalimka la yidhaahdo abuubakar ibnu xadaad ee muxadiska ahaa kama warin axaadiista ciddaan ka ahayn imaamu nisaa'i wuxuuna dhihi jiray waan ku raali noqday cilmigiisa inuu ii ahaado xujo noo dhexaysa aniga iyo allaah abu saciid ibnu yuunis waxa uu yidhi markuu ka taariikhaynayay imaamu nisaa'i waa imaam xaafid ah oo sugan cabdulaahi ibnu mundah waxa uu yidhi kuwa soo saaray axaadiista saxiixa ah ee kala soocay axaadiista saxda ah iyo kuwa aan saxda ahayn waa afar caalim imaamu lbukhaari muslim abu daa-uud iyo abu cabdiraxmaan annisaa'i kutubtii imaamu nisaa'i waxaa ka mid ah camalu yowmin waleylah adducafaa almujtana iyo assunan alkubraa geeridii imaamu nisaa'i abu saciid ibnu yuunis waxa uu ku sheegay kitaabkiisa adtaariikh in imaamu nisaa'i uu ka baxay waddanka masar bishii dulqacda saddex boqol iyo labadii hijriyada waxa uuna u anbaxay xagga iyo falastiin geeridu waxay u timid maalin isniin ah oo bisha safar ay saddex beri ka hartay taariikhduna ahayd saddex boqol iyo saddexdii hijriyada allah subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto imaamka cilmigii uu ummaddan u soo gudbiyana ajir iyo xasanaad ha ka siiyo innagana haynaga dhigo kuwa ka faa'iida فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست وهجاج weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka aqoon iyo ogaal idaacadda islaamiga ee alfurqaan ayaadna kala socotaan maxaad ka taqaanaa culimmadii uu laayay maxamed siyaad barre oo laga jooga afartan iyo lix sano waxaa warbixintan qodobkaas ku eegaya maxamed daahir calasow sanadkii tii waxaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya lagu dilay toban ka mid a culimmadii rabbaaniyiinta ee waddanka kadib markii ay si weyn kaga soo horjeesteen xeer dhigayay in ragga iyo dumarka ay siman yihiin oo uu ku dhawaaqay maxamed siyaad bare madaxweynihii dowladdii militariga ee xilligaasi waxaan idin sheegayaa in maanta uu gaaray golaha sare kacaanka inuu idin sheego in gabadha iyo wiilka soomaalida isku xaq yihiin in dhaxalka ay isaga xaq yihiin waxaa jiri jirtay haddii nin dhinto oo gabadh keliya ka tago haawey aan waxba ugu jirin xoolaheeda inay boobaan haddii taasu dhacdo gabadha xoolihii aabeed inay koligeed leedahay ee wax kale ayan ka qaadaynin waxaa jir jirtay in maxaa la odhan jiray rubuc waalthuluth waalkhaamis waaljinni ma jirto taasu labada qof waa isku mid waa isku xaq waa siman yihiin xuquuqda muxuu ahaa mujtamaca ama waaridkooda ay ka dhaxdaanna waa isugu mid wixii maanta ka dambeeya ummadda soomaalida ah mana kala hoosayso taasu isla markii waxay fadhiisinaysaa in muxuu ahaa labada qof oo ragga iyo haweenka ah ee isqabaa inay isku xaq yihiin waajibkiina inuu u siman yahay xaqiina inuu u siman yahay ayay caddaynaysaa subaxnimo khamiis ah bishii muxaram sanadii kun saddex boqol sagaashan iyo shantii kuna beegneed saddex iyo labaatankii janawari sanadii kun sagaal boqol toddobaatan iyo shantii ee miilaadiga ayaa waxaa idaacadda riidiyo muqdisho laga sii daayey war aad looga naxay oo u qornaa sidaan waxaa saaka dil toogasho ah lagu fuliyey tobankii qof ee ay maxkamadda qaranka ku xukuntay dilka waxaana lagu toogtay oo dilkaasi lagu fuliyey garoon u dhow dugsiga booliska ee ku yaala xeebta badda magacyada culimmada la toogtay ayaa kala ahaa sheekh axmed sheekh maxamed sheekh muuse yuusuf sheekh axmed iimaan cali xasan warsame xasan ciise iley maxamed siyaad xirsi cali jaamac xirsi aadan cali xirsi saleebaan jaamac maxamed iyo yaasiin cilmi cawil ummadda soomaaliyeed ayaa xilligaasi ka dhidhin weysay culimmada la laayay waxaana ay ummaddu xilligaasi kadib lugaha la gashay dhibaatooyin iyo burbur dhan walba u saameeyey maadaama xilligaasi dadka badankooda ay u sacbatumeen siyaad bare oo aysan ka dhidhin dilkii foosha xuma ee u geystay culimmada maryam xaaji cilmi oo ahayd marwada madaxweyne ku-xigeenkii dowladdii siyaad bareh oo xilligaasi goobjoog u ahayd dil ka dhacay iyo hadalkii gafka ah ee ka soo yeeray maxamed siyaad bareh ayaa ugu horeyn sharaxday waxa uu ku hadlay maxamed siyaad bareh oo dad badan ay u sacabtumayeen marka uu hadalkan ku dhawaaqayay wuxuu yidhi maanta wixii ka dambeeyo hadda ilaahay haygu cadaaba dambeen sheego waan ag taagnaa wuxuu yidhi maanta haweenkiiba u ammaanay wuxuu yidhi waa xubinta kacaanka maaragtay ugu firfircoon aabooyinkiiba u kondaam gareeyey wuxuu yidhi maanta wixii ka dambeeyuu yidhi waxa la yidhaha nus ma jirto walaa rubac walaa tumun ma jirto raggii dumarka waa simanyihin wuxuu yidhi bal diinta islaamka dib ha loo dayo waxaan maraynaa kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo toddobaatanki virtually qur-aanka boqolkiiba coton waa isbedelay buu yidhi haddana waxaan maraynaa uu yidhi twenty first century kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo toddobaatankii baan maraynaa marka sidaa darteed waa simantihiin waaw garoonkii dhan baa isqabsaday xilliga dilka u dhacayay sanadii kun sagaal boqol toddobaatan iyo shantii ayaa waxaa isku dhacay diyaarado waxaana culimmada rabbaaniyiinta la toogtay ay ahaayeen kuwo geesiyaal ah oo marnaba aysan cabsigelin dilka lagu xukumay iyagoo xilligaasi reebay qoraallo sida ay sheegayso maryam xaaji cilmi wuxuu yidhi horta waa diideen wixii laysku durduri jiray habeenkii oo dhan qur-aan bay akhrinayeen nin walba isagoo degan waana dhalinyaro ma ay weyneen soddon xataa ma ay gaarin nin walba asoo degan buu qur-aankiisa akhrisanayay dardaaran ayay wada qoreen dardaarankiibuu soo saaray laba dayaaroo laba dhallinyaradu wadaan oo militari ah yaa markay duulayeen ay kala leexanayeen yay labadii dibood dambe isku dhufteen dhufashadii horta magaaladu dhan baa gariirtay qawdii ka dhacday inanna wuxuu ku dhacay xaafadda waa beriyo taqaanoocaan shan iyo toban guryoo la hurdo ayay mareen inanka kalena wasaaradda gaashaandhigga ayuu ku dhacay ismaaciil ismaaciilna wuu istaagay annaga dhan waa wada istaagnay askartoo wacay maxaa dhacay waxaa la yidhi diyaaradaha dhacay halkii baan gaari ka qaadanay ma kaaga sheekeen karo sinaariyaha meeshaa yaalay maba kaaga sheekeen karo dad badan oo taqaanidna way ku dhinteen oo waxaan ka garanaa ibraahim diriir xaaskiisa iyo caruurtiisa aroortii horena dad waxay yireen aniga ma sheegi karo roob yar oo tiixtiix ah ayaa da-ay arrintii markaa waxaa lagu fasiray jawaabtii ugu horreyso ilaahayga raxmaankainay dhacday qodobo la mid ah kuwii dowladdii siyaad bareh ee culimmada ay ku laysay ayaa hadda u qoran dowladda federaalka waxaana ka mid ah dastuurka waa sharciga dalka ugu sarreeya isaga ayayna xukuumadda u hoggaansamaysaa kaas oo hagaya hal abuurka iyo go'aanada siyaasadeed ee qaybaha dowladda oo dhan dastuurkaasi oo aan waafaqsaneen shareecada islaamka waxaana dowladdu ay meel iska dhigtay qur-aanka iyo sunnada oo ah sharciga ugu sarreeya dadka muslimiinta dastuurka dowladda u yaala waxaa ku jira qodob kale oo odhanaya mabaadi'da aasaasiga ah waxaana uu dhigan yahay haweenku waa inay ka mid noqdaan dhammaan hay-adaha guud ee qaranka gaar ahaan jagooyinka laysku doorto iyo kuwa laysku magacaabo ee saddexda laamood ee dowladda gudiyada iyo xafiisyada madaxa bannaan ee qaranka qodobkan ayaa ah waxyaabihii maxamed siyaad bare uu ku laayay oo ay diideen culimmadii rabbaaniyiinta maxaa yeelay waxa uu jideenayaa in haweenka madaxweyne loo dooran karo maadaama uu sheegayo inay ka mid noqon karaan jagooyinka la isku doorto iyo kuwa la isku magacaabo ee ugu sarreeya dastuurka dowladda federaalka ay ku dhaqanto sidoo kale waxaa ku qoran qodob la yidhaahdo sinaanta kaas oo odhanaya muwaadiniinta oo dhan iyagoo aan loo eegin lab iyo dhadig diin xaalad bulsho ama dhaqaale afkaar siyaasadeed qabiil naafanimo xirfad dhalasho iyo afguri toon ah xuquuqda iyo waajibaadka waa ay u siman yihiin sharciga hortiisa waana qodobka ugu halista badan ee ku jira dastuurka dowladda federaalka kaas oo jidaynaya qofka gaalka ah iyo kan muslimka ah inay u siman yihiin dastuurka وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنهم بتوبيخ علمت فهل عمل waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan xubintii moog tahay waxaa soo gudbinaya maxamed cali aadan ma og tahay dhegaystow sannadii la furtay andalus inay ahayd sagaashan iyo labadii hijriyada oo waafaqsaneed toddoba boqol koob iyo tobankii miilaadiga ma og tahay inta maray qur-aanka lagu sheegay magaca rasuulka sala allahu calayhi wasalam inay tahay afar jeer ma og tahay saxaabigii ugu horreeyey ee islaamnimada lagu dhalo hijriyada kadib inuu ahaa cabdulaahi bin subayr ma og tahay ninkii ugu horreeyey ee musxafka qur-aanka shaqal u yeela inuu ahaa abil aswad addu'ali ma og tahay dhegaystow saxaabigii ugu horreeyey ee lagu aaso baqiic inuu ahaa ascad bin zuraarah أواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذته وإن أوتيت فيه طويل باع
waa hagaag qeybaha dambe ee barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaan isla soo gaarnay saliid caddaydu waxay leedahay dhibaatooyin caafimaad oo kala duwan waxaana warbixintan ku eegaya abuubakar ibraahim geedi saliid caddayda waxtar mise dhibaato intaan waxtarka ama dhibka saliidan aan ka sheekaynin waa inaan ka hadalnaa waxay tahay marka hore sababtoo ah qaladaad badan oo laga fahansan yahay ayaa jira saliidan saliid caddayda taariikh ahaan wax horay u jiray ma ahan oo iyada dhanba qarnigii hore dhexdiisa ayaa warshadaha awood u yeesheen inay caleenta si kiimikaysan saliid uga dhalin karaan saliidaasoo si raqiis ah u dabooli karta baahida suuqa ka jirto markaas marka maadaama ay noqotay jid cusub waxay warshadihii bilaabeen in wixii caleen la isdhihi karaba saliid ayaa laga samayn karaa in lagu dhaqaaqo waxaana soo baxay tobaneeyo geed oo saliid laga dhalin karo dhibka iyo cabsida ka dhalatay isticmaalka saliid caddayda ayaa waxaa ka dhalatay saliiddii oo aan si dabiici ah geedaha looga soo saarin oo horay loo yaqiinay sida macsarada saytuunka iyo qumbaha laakiin saliid caddayda waxaa loo soo saaraa qaab kiimikeed oo haddii aad riiqdid keliya caleenta geedka saliidkaaga dhalan maysee waa inaad waxyaabo kale ku dartaa si saliidda loo helo cabsida labaad waa geedihii oo badan oo kala duwan iyo faa'iidadii laga helayay saliidda oo isku dheelitirmayn taasoo caafimaadka saameyn ku yeelan karto inkastoo cilmi baaris lagu sameeyey saliid caddayda ay qaar ka mida geedaha la sheegay in caafimaadka wadnaha u roonayn shirkadihii samayn jiray oo aad u batay oo si aan kontarool lahayn ayaa loo sameeyaa waxaana dhaca mararka qaar in dhowr geedood oo kala duwan saliidahooda la isku daro isku daristaasoo dhibaato ka dhalan karta in saliiddii ay isla falgasho sidaasina dhib ugu iman karo maadaama lagu arkay saliidaha qaar madow oo la yidhaahdo erasis osid oo aad ugu badan taasoo jirka sun ku ah maadaama geedaha laga sameeyo saliid caddayda ay leeyihiin shirif qofka ula nici karo saliidda inuu isticmaalo ayaa waxaa lagu daraa maado sida aashitada oo kale si urka looga biyo saliidda waxaana markaa kadib lagu daraa dawooyin midabka beddeli karaa ama caraf gooni ah u yeeli karaa si dhibsasho la-aan loogu daran karo cunnada sidaasi darteed saliidaha kale ama subaga caanaha laga culo aysan soo marin qaabkaas ayaa caafimaad ahaan waxaa lagula taliyaa qofka inuu ka fogaado saliid caddayda inuu cunno ku darsado ama uu karsado waxaa intaasi sii dheer inay jiraan dadka diyaariyey qolaallo kala duwan inkastoo aysan cilmi baaris saxa ku imaan inay dhici karto in xanuuno badan oo uu ka mid yahay gaaska wadna xanuunka iyo dheefshiid xumo ku soo badato dunida inay xiriir la yeelan karto saliidaha cunnada lagu karsado ee kiimikaysan waana wax dhici karo waa arrintaan horay uga soo dhawaajinay oo ah isku dheelitirnaan la-aanta dufanka omega sigis iyo omega tree taasoo saliidaha qaar ay ku badan tahay omega sigis oo mararka qaar u dhiganto toban omega sigis iyo wan omega tree ah waxaana caafimaad ahaan la og yahay haddii isku dheelitirkaas dhaco omega sigis keeni karo xanuuno badan oo ay ka mid yihiin kansarka ku dhaca naasaha dumarka iyo xansidaha maadaama qaabka loo sameeyey saliidan ay dhici karto in dhibaato caafimaad keeni karto in loo wareegsado saliidaha kale ee la hubiyey caafimaadkooda oo soo jireenka ahaan jiray oo si dabiici ahaan ah loogu samayn karo guryaha ama warshadaha u baahnayn sida saliidda macsarada oo dhulkana laga heli karo qaladaadka waxaa ka mid ah in dadka badankoodu aamineen in khudaarta iyo midhaha ku sawiran gasacyada iyo caagadaha saliidda lagu keenay inay saliidda ka samaysan tahay taasi wax ka jira ma lahan ee waa xayeysiin saliidaha aad caafimaad ahaan ku beddelan karto saliid cadayda waxaa ka mid ah saliidda qumbaha saliidda saytuunka iyo saliidda geetimireedka iyo sidoo kale saliid macsarada dad badan baa aaminsan in saliid kasta oo geed laga sameeyo ay ka caafimaad badan tahay subaga xoolaha laga helo sida midda hilibka laga shiilo ama caanaha laga soo saaro taasina ma ahan mid sax ah ilaahay bani aadamka wuxuu jirkiisa ugu talagalay wixii isagu abuuray oo dabiici ah in loo adeegsado wixii si dabiici ah aad ku heshana jirkaaga diidi maayo wax dhib ahna ma gaarsiinayo laakiin wixii lasoo bedelo ama kiimika lagu daro ama lasoo warshadeeyo caafimaadka bani aadamka uma roonaa taasina ha ahaato miisaanka aad mar weliba wax ku qiimaysid
بربربه كالفتاء فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت
guud ahaana intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal waxaan u mahad celinaynaa dhegaystayaasha barnaamijka tan iyo intaan ku kulmayno barnaamij noocan oo kale ah waxaan idinkaga tegaynaa fii ammaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست